halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo khamiisa labaatan iyo sideeda bisha saddexaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka kusoo dhowaada barnaamijka maanta oo idinla socodsiinayo anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a kumanaan qoys oo biyaraan ay ku haystay degmada luuq iyo tuulooyinka hoos taga ee gobolka gado oo biyo dhaamin loo sameeyey dhallinyaro isxilqaamayaala oo wato mashruuc loogu magacdaray guri iyo geed oo boosaaso ka beeraya dhir sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkeennii gobaad barnaamij ka dhalan dool oo aan uga hadalno halisaha taariibka iyo xubinta qiimaha xoolaha marka hore kusoo dhowaada warkii oo inoo akhriyo waryaheenna maxamed cabdulqaadir socdal
mahadsanid cabdifataax xaaladda nololeed ee dadka ku nool qaar ka mid a xeryaha qaxootiga ee ugu waaweyn dalka uganda ayaa sii xumaanaya iyadoo qaxootiga ay qaadanayaan tallaabooyin adag oo ay ku badbaadinayaan naftooda guddiga qaxootiga dalka norway ayaa ugu baaqay waddamada deeqbixiyaasha inay qaataan mas-uuliyad dheeraad ah oo ku saabsan badbaadinta hal dhibic laba milyan oo qaxooti ah oo ku nool waddankaasi qorshaha jawaabta sanadkii hore ayaa lagu qiyaasay in ku dhowaad laba boqol iyo labaatan milyan oo dollar loo baahan yahay si looga jawaabo baahida qaxooti badan oo ka yimid d r congo sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kun carruur ah uu maalinkii ku dhaco cudurka daacuunka oo ka dilaacay dalka yemen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa lagu soo warramayaa in cudurka uu soo ritay afartan kun oo carruur ah taas oo ka badan tiradii uu soo ritay bishii hore cudurkan sii faafaya ayay hay-adaha samafalka ku sheegeen inay sabab u tahay roobab badan oo ka da-ay dalka yemen marka laga soo tago shubanka carruurta reer yemen waxa ay la daalaa dhacayaan nafaqo aada u daran sanadkii labada kun iyo toddobiiy tobankii ayaa cudurka daacuunka uu ka dilaacay dalkaasi waxuuna saameeyey in ka badan hal milyan oo ruux
intaa haynoo joogo warkii aad kala socoteen idaacadda ergo haddii aan u guda galo barnaamijka aan ku bilaabo kumanaan qoys oo biyiyaraan ay ku haysay degmada luuq iyo tuulooyinka hoos yimaado ee ka tirsan gobolka gado ayaa waxaa loo sameeyey biyodhaamin sida uu warbixintan inoogu soo diray wariyaha raadiyo ergo axmed toronto kumanaan qoys ayaa labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ka faa'iidaystay gurmud biyodhaamin ah qoysaskan ayaa isugu jira dad barakacyaal ah iyo dad xoolo dhaqato ah oo ku nool shan xero barakac oo ku yaala degmada luuq iyo tuulooyin hoostaga gobolka godo waxa ay tani bilaabatay bilowgii bishii febraayo ee sanadkan iyagoo wajahaya biyoyari ka dhalatay ceelashii oo guray iyo webigii oo biyoyareeyey gudoomiyaha degmada luuq maxamed cabdulaahi gardhoob ee maamulka jubbaland ayaa redio ergo u sheegay in ceelasha ay dadka biyaha ay ka heli jireen ay u badnaayeen kuwo gacanta lagu qoday iyo webiga jubba oo aysan biyihiisa ahayn kuwa hadda dadku ay cabbi karaan kaas oo keenay biyola-aanta haysata dadka waxa uu sheegay in markii ay arkeen biyoyaraanta haysata dadka ay u qaylo dhaamiyeen hay-adaha gargaarka bixiya islamarkaana hay-adda gargaarka bini-aadanimada soomaaliya ee loo soo gaabiyo shara oo dhaqaale ka helaysa hay-adda unisef ay samaysay biyodhaamin si loo caawiyo dadka ay ku adag tahay inay biyo helaan maxamuud maxamed salaad waxa uu degan yahay xerada barakacyaasha ee garmadow ee degmada luuq oo ay ku nool yihiin afar boqol iyo konton qoys oo ah dadkii ku barakacay abaarihii sanadkii laba kun iyo lix iyo toban ka jiray gobolka gado redio ergo ayuu u sheegay intii ay biyola-aanta ka jirtay ceelasha iyo webiga ay kasoo qaadan jireen cidaha ay dariska yihiin oo ilaa afar saac ay ku qaadan jirtay in caruurtiisa ay u helo biyo ay cabbaan ama ay wax ku karsadaan balse hadda waxa ay maalin kasta ay helaan afartan iyo shan litir oo hay-addu siiso waxa uu intaa ku daray in biyaha hadda uu helo aysan ku fillayn hase yeeshee ay aada u dhaanto biyola-aantii haysatay qoyskiisa horta mar waxaa jirta tabartaada aad la soconayso oo waxa aad yaryaraynaysa iyo wax mustakafi aad u isticmaalaysa sidii weydiyada weydiisa oo wax yar ah oo daily marka la yidhahda afartan liter daily afartan liter qofku markuu ku xisaabtamaya waxaan ku isticmaalaa dee reerka noloshiisa waaye oo waxaa lagu isticmaalaa raashin kariska iyo bay ka badneenba waa waxaan ku jiraa wasal iyo biyo mayrad iyo waxaas iyo hawlahaas oo dhan ba ka soo deg waa nolosha waxaa waxaa weeya wax karis un maalinkaas carruurta wax ku noolaadeena kadib meeshii kalo haddana biyo ku heli karta haddana qabanqaabadeeda gal saasay noqonaysaa afartaas liter lacag laan baan ku helnaa tacaawunan ku helnaa tacaawuno maxamuud oo luuq barakac ahaan u yimid sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii oo abaar ka jirtay deegaankiisa oo ku yaala baadiyaha degmada luuq waxaa isaga iyo qoysaska xeryaha degan ay biyaha ka heli jireen ceelasha qodaalka ah oo bilaash ah maamulka degmada luuq ayaa laba isbuuc ka hor ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo biyayaraan ah taas oo haysata dadka ku jira xeryaha lagu barakacay iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada luuq gudoomiyaha degmada oo kulan la qaatay madaxda hay-adaha degmada ka shaqeeya ayaa ka codsaday in dadka ay u sameeyaan biyo dhaamin si loo garab istaago dadka ku jira xeryaha lagu barakacay ee aana awoodin in biyaha ay iibsadaan taas oo ay aqbashay hay-adda shaarac baahidii bulshada iyo ceelashii oo biyihii yareeyey ayaa keentay biyo-la-aanta deegaanka aan anagu ka qayla dhaaminay goobaha laga dhaamiyey biyahana ilaa iyo toban goobood weeye baahidiina aad bay u taagan tahay weli ma daboolin mana kaabargarayn ma garan damar haddii biyo la-aan imaado ama biyo yari imaado waa dareemi kartaa idbiyada biyihii saas bay biyo la-aan ugu ima ugu timid webiga ay awalna ka dhaansan jireenna waxa uu noqday inuu webiga guro biyihiina ay noqdaan biyo wasaqaysan oo u keeni kara dhibaato sida shubanbiyoodka cudurada kale oo yaryar oo waxa weye ku faafa biyaha webigii wuu guray midabkoodana wuu isbedelay marka taas ayaa waxaa koosgaraynaysa inay biyihiina webiga la cabi karin kuleylka jira awgood biyahan ayaa laga soo dhaamiyaa deegaan u jira luuq ilaa afartan iyo shan kilomitir oo lagu magacaabo jaziira one oo ay ku yaalaan ceelal ku shaqeeya soolar iyo matooro kuwaasi oo biyaha looga keeno booyado sida uu radio ergo u sheegay madaxa hay-adda shaarac ee degmada luuq xuseen ciganuur xuseen ayaa tilmaamay in degmada oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ilaa sagaal kun oo qof oo isugu jira barakac iyo dadka deegaanka kuwaasi oo markii hore loo qorsheeyey in biyo dhaamin loo sameeyo ilaa toddoba kun oo qof balse dadkii oo batay darteed lagu qasbanaaday in dadka wixii la hayo la gaarsiiyo taasina ay keentay inay yaraadaan biyihii markii hore loo qorsheeyey calaa qoys qoyskii ayuu tilmaamay in loogu talagalay in la siiyo ilaa toddobaatan litir oo biyo ah balse si aysan qoysaska kale ugu dhicin biyayaraanta la wada gaarsiiyo dadka biyaha u baahan waxauna intaasi raaciyey in biyo dhaaminta la wadi doono ilaa inta biyaha roobka ay ka gelayaan ceelasha iyo webiga ay dadku ku tiirsanaayeen marka labada bolboleyn oo hadda ay jirto oo biidhaamidka kasoo baxdaa waxay tahay xilligii assessmentiga la samaynayay ama proposalka la samaynayay baahida lagu jaangooyo oo dadkii goobihii hadda ka badan lagala kulmahayo iyo ceelasha laftooda oo biyihii la rabay aan laga helin oo booydihii la helay iyo biyo ay dhaamiyaan oo meesha loogu talagalay booydiiba haddaad maalinka u qorshaysa shan tiriib inay gasho booyda ay dhicdu ay dhici weydo biilaan awgeed inay shanta tiriib ay weydo ama saddex ay hesho ama ay afar hesho ay dhici karto marka caqabadaha hadda ugu daran waxa weeye oo naga soo rujahay waa labadaas laakiin ceelasha ayaa laga dhaamiyaa biyaha waxa la isticmaalaa waxa weeye ceelashii gacanku gacanqabka ahaa weye ceelashii fiiga ahaa oo xilligii dowladda jiray ma shaqeeyaan maarta xilligan ceelo shaqeeya maaha marka ceelasha hadda shaqeeyo oo laga cabo waxa weye waa ceelal dad isku tusteen oo ama dadka beriyaale ama dad shakhsiyaale ay qodeen oo maaragtay noocaas oo habeeyahan weye ilaa dhowr iyo toban mitir wax noocaas lagu dhahay waxaa la geliyey maaragtay rima baa la geliyey waa la daboolay waa la xiray marka ama matoora ayaa la saaray ama waxaa la saaray system solar marka kuwaasaa laga cabaa hadda maarta kuwaasaa wax laga dhaamiya xuseen ayaa sheegay inay soo dhaaminta biyaha ay caqabad ka haysato islamarkaana wakhtigii ay ugu talagaleen ka badan ay ku qaadato in ay biyaha soo dhaamiyaan waxauna intaasi raaciyey in ceelasha biyaha laga helo ay u baahan tahay in la sugo waxaa booyada biyaha laga siiyaa lixdan dollar iyaga oo dadka ugu shuba haamo ay dhigaan xeryaha iyo deegaanada biyo dhaaminta ay ka socoto waxa ay dadkuna ku qaataan jirikaamo ay keensadaan degmada luuq iyo deegaanada hoos taga ee gobolka gado waxaa ku yaraa roobkii xilliga dayrta taasoo dhalisay in dadkii ku tiirsanaa biyaha roobka ay hay-aduhu caawiyaan dadka awooda biyaha inay gataan ee magaalada luuq ku nool ayaa jirikaankii laga siiyaa toban kun oo shilin soomaaliya axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheenna axmed toronto wili erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjadaha gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa inagala socda qaar ka mida efamyada dadka heli kara adeega internetka waxay nagala socdaan radio ergo iyo baraha bulshada haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa inoo diyaariyey waryaheenna muxiyidiin axmed rooble
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena qiimaha xoolaha nool maantana waxaan kusoo qaadanaynaa suuqa degmada madiina ee gobolka banaadir waxaan telefoonka kula xiriiray maxamed cali ganey oo ka mid a dalaaliinta suuqa waxaana marka hore weydiiyey bal inuu inoo sharxo qiimaha xoolaha nool ay maanta ka joogaan suuqa geela wuxuu marayaa heerkiisa koowaad kun iyo saddex boqol heerka labaad wuxuu marayaa sideed boqol heerka saddexaadna wuxuu marayaa lix boqol heerka ariga ugu sareeya oo hadda oo ugu sareeya heerkiisa wuxuu marayaa boqol iyo soddon heerkiisa labaad wuxuu marayaa sagaashan heerka saddexaadna wuxuu marayaa lixda iyo shan qiimaha lo-da wuxuu marayaa lix boqol heerka ugu sareeya heerka labaadna wuxuu marayaa saddex boqol iyo konton heerka ugu hooseeya laba boqol iyo konton marka waxaad inoo sheegtay bal inuu isbeddel ku yimi qiimaha xoolaha nool bal inoo sheeg isbeddel noocee ayaa ku yimi maxaana ugu wacan walaal waxaa ku waxaa ugu wacan xilliga roobaadka markii la gaaro xoolaha wadooyinka soo maraan magaalada muqdisho usoo galaan xilliga roobaadka waa mise wadooyinka baa xirmayaan marka qof walba oo mcise oo hermiyana mcise waxaa gelayo ilo mcise beeraha xiliyada beerada beeraha la falaayo waaye waa xiliyada mcise xoolihii ee la naqraacayo suuqa seeladaha xoolaha maba la keenaba oo gobolada marka sare ukaca ku yimid qiimaha xoolaha isbeddel intee la eg tusaale ahaan geela maxaa ku kordhay maanta markii maalmihii hore loo eego lo-da iyo arigana sidaa si lamid a maxaa iyana ku kordhay arbacadii hore geela waxaan iibinaynay berimada heerka ugu sareeya kun hadda waraa saddex boqol ayaa korortay ariga mcise waxaan iibinayna biramada ugu sareysa boqol iyo toban hadda labaatan doolar ayaa kor u korortay lo-dana kadalika waxaa korortay sideetan toddobaatan qiimaha saasaa u korortay waayahay marka xoolaha suuqa jooga hadda ee suuqa la keenay ma kuwa dhoof bay u badan yihiin mase kuwii qaliinka iyo kuwii dhaqaalka waxay u badan yihiin kuwa kawaan kawaanada iyo kuwa muraadka dhoofka weli waa dhimaya aad buu u mahadsan yahay wuxuu ahaa maxamed cali ganey oo inooga warramayay qiimaha xoolaha nool ee suuqa xoolaha ee degmada madiine ee magaalada muqdisho xubinteennii qiimaha xoolaha noolna maanta intaa ahaynoo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay muxyidiin axmed rooble oo inoo soo jeedinayey xubinta qiimaha xoolaha
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
wili erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mida efemyada dadka heli kara adeega internetka waxay nagala socdaan radio ergo iyo baraha bulshada dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo ay noo soo jeediso waryaheenna layilo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aanu kaga hadalno arrimaha haweenka barnaamijkayaga waxaanu maanta kaga hadlaynaa qaabka haweenka araggala ay isugu dayayaan in iyaga oo aanu lixaadkooda u dhammaystirnayn ay waxbarashada ku dadaalaan da-aadda ay doonaanba ha joogaane caasho jaamac dalmar waa hooyo hadda ku nool magaalada garowe waxay dhigataa iskuulka dadka araggala loogu talagalay caasho oo qoyskoodu ay degan yihiin magaalada burco waxay ilaa iyo garowe u soo socotay in ay hesho iskuul wax lagu baro dadka araggala deegaankooda iyo deegaanada hoostaga oo dhan waxay sheegtay inay ka weysay hase yeeshee garowe loogu soo sheegay oo hadda ay dhigato iskuulkaas caasho dalmar oo raadiyo ergo u sheegtay in labaatan sano oo ay isku dayeysay inay waxbarato ayaa higsanaysa in marka ay waxbarashadan dhammayso ay waxbarto dadka araggala ee ku nool deegaanada aan lahayn iskuullada wax lagu baro dadka araggala haddaba wariyaha raadiyo ergo ee magaalada garowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa iskuulka ay dhigato caasho kula kulmay waxna ka weydiiyey waxaa xilligan iyada oo konton iyo saddex jir ah ay ugu baahan tahay in ay waxbarato iyo inta jeer ee ay isku dayday in ay waxbarashada dadka araggala ka hesho deegaano dhowr ah aniga maxay tahay aniga oo laba jira ayaan indhaha beelay baa la yidhi laakiin si uu igu yimi ma garanayo laakiin laba jirunbaad ku beeshay baan indhaha maqlay waxay ahayd sideed iyo lixdankii meelahaas dan qiyaasayo berigaa da lama garanayn miyina lama waxna lama garanaynin miyi baa la joogay mar xaggee ku nooleed markaa waxaan ku noolaa baadiyaha maxay tahay togdheer miyiga waxaan ku gaadhay sideed jir kadibna maxay tahay waxaan ahayn dadkii diyaaradaha uu saaray maxamed siyaad barre allah u naxariistee ayaan ka mid ahayn waxaa nala geeyey dujuumo iyo meelaha meel la yidhaahdo deedna sanadkaygii labiyo tobnaad ayaa maxay tahay xamar lay geeyey laakiin intaasoo dhan anigu maan ogenin dhoole inuu wax barto mar dambe dambe dambe oo dee aan qof weynahay ayaan ogaaday in maxay tahay dadka indhaale wax bartaan ayaa adigu laga adigu ilaa labadii kun meelahaasaan ogaaday in dadka indhaale wax bartaan maxaad samaysa marka oo tallaabo qaada marka waxaan tallaabo qaaday xamar baan tegey waxbarashaan doontay labadii kun iyo shantii waa ka soo waayey markaa gobolka togdheer baa nasiib wanaag waxbarashana looga fura gobolka togdheer baan kusoo noqda marka idinka furay waxbarashadan een barayl mashiinka ayaana looga furay marka afar bilooda quray noo socotay way naga xidhantay kadib waxbarasho ma helin waagaa waxaa ii baxay maxay tahay fartaa wax taataabatay awal fartu ma shaqayn jirin oo faruhu ma shaqayn jirin laakiin waxaan bartay markaa sida telefoonka loo garaaco ayaan fahmay marka ilaa hadda ilaa waagaa telefoon baan sitaa oon garaacdaa een hadda waxaad timi garoowe een sidee ku ogaatay waxaan ku ogaaday garoowe ilaa markii la furay ilaa hadda waa ogaa laakiin hadduunba duruuftu ii saamaxday oo caqabad baa ay hor taagnayd aanan maxay tahay garoowe ku iman karaynin oo ama reerkayagaan ii ogolayn hadeer laakiin anaa soo dirqisaday qasab baan garoowa ku imiday mar maxay ahayd toy aabbahay oo waayeela baan hayay oon la joogay oo waan ka soo bixi kari waayey marna maxay tahi reerkayagaa ii diidanaa inaan meelaan burco ahayn aan ku noolaan karo hadda een goorma garoowatin waxaan imaaday maxay ahayd toy bishii labaad way soo dhaweeyeen maasha allah si fiican bay ii soo dhaweeyeen meelna way idejiyeen maxay tahay xaafad ah ayay qol iiga kireeyeen yaa marka xaafadda kugu caawiya xaafadda haddadaan ehelnahay ayaan la noolahay maadaama ay yidhaahdeen kuma noolaan kartid meel kaleo meel kale kaagama warqabi karno dadkaasi waxbarashada marka markaa bilowday bal ka waran maxaa kuu baxay waxaa ii baxay dhibcihii baan bartay maxay ahaytay sida kitaabka alla loo akhriyo ayaan rabaa inaan barto insha allah iyadana wax yar baa iiga dhiman maadooyinka hadda aad dhigatid halkan maxay iyo maxay ahaytoy iyo tarbiyad iyo wax kasta waan dhigtaa iyo iyo xarfaha sida maxay tahay loo isugu kicinayo sida loo akhriyayo sida wax kasta waan fahmaa waa tahay galaas ka gashaa koobaad baan galay inkastoon gabadh weyno dadaydii saddex iyo konton ku soconayso haddana waan ku qanacsanahay waxbarashada waa un laga dhintaa lagama weynaado bal ardayda wax la dhigatid iyo galaaskooda galaaska ay yihiin waa galaaska saddexaad baan anigu la fadhiyaa hadda laakiin anigu koobaad baan hay ee iyagaan maxay tahay laakiin dee maxay tahay muxuu yahay hadafkaagu hadafkaygu wuxuu yahay inaan allaha subxaanahu watacaala hadduu ii qadaro aan maxay ahayd dadka indhaala waxbaro waxna aan hadeerna aan waxbarto anigu laakiin waxaa hadafkaygu yahay insha allah haddaan noolada in dadka indhaale saacido aan waxbaroon macalimad noqdo iskuulka hadda aad dhigatid ma kuu sheegeen muddada ay kugu qaadan karto inaad laba sannadood waxbarashadan iyagu maxay tahay la baranayo ee baraylka ayaa laba sannadoodaba dadka waaweyne ku baran karaan dareemayaan wax badan ii kordheen wax badanina ii dhiman yihiin ka waran bal safarkaaga burco nooga waran goormaa go'aansatay muddo intee la-eg bay kugu qaadatay inaad timaadid bishii labiyo tobnaad ayaan go'aansaday inaan garoowe usoo safro laakiin intaa waxaa i hortaagnaa reerkayaga oo maxay tahay igu yidhi kuma noolaan kartid meel aanan anagu joogin ama gobol aan maxay hayto gobolkan anagu degna ahayn way wada og tahay soomaalida xaaladeeda taa ka taa kuma dheeraanaayo marka bal haddii aad ka warantid kharashka iyo iskuulka waxbarashadiisa ka waran kharash laygama qaada aniga haba yaraatee wax kaloon adeeg hela wixii kaloon adeeg u baahanahay maxay ahayd toy reerkayaga iga caawiya taas wixii aan u baahanahay oo burco joog ahaa si bilaa kuu caawiya ii bilaa ii caawiya maadooyinka aad jeceshahay ee aad rabtid inaad natiijada wanaagsan ka gaartid waa kuwe allaha subxaanahu watacaala kitaabkiisa qur-aanka ayaan rabaa inaan faraha ku akhriyo iyo carabida labadaasaan aad iyo aad u jeclahay ingiliishdana waan jeclahay laakiin carabidaan kasii jeclahay aan u danaynaya laakiin waxaan aad usii danaynayaa kitaabka allah inaan faraha ku akhriyo ayaan danaynaya hadda akhriskaagu seeya wax ma akhrin kartaa waxoogaa waan akhrin karaa maxay haytay dee xarfuusay u kala qoran yihiin dhibcaha maxay haytaa waan garanayaa waan fahmi karaa laakiin weli kitaabkii ma akhriyi karo laakiin xarfaha maaragtay laysku dardaray macallimiintu way ii qortaa waan kiciyaa imisa saacadood ayay kugu qaadataa waxbarashada tani goormaa bilowdaa goormaa dhammaysaa bal intaa ku jirta waxaan soo galaa toddobada iyo barhka meelaha ugu dambayn waxaanan ka baxaa maxay tahay labiyo tobankiyo wax markaad gurigaaga tegtid maxaad samaysaa waxaan sameeyaa xarfo lay daabacay xarfiyoo lay daabacay sideed iyo labaatanka xarafi n ka kooban tahay alifku ayaan maxay tahay taataabta oo la ii daabacay oo si adag la iigu daabacay kitaabka allana waan akhriyaa n markaad fiirisid n mustaqbalkaaga n ka go-naanshiyahaagu intee la egyahay waxa iga go-an weligayna iga go-nayd igana go-naan doonto ifka intaan ku noolahay inaan maxay tahay wax barto ayaa iga go-an weligayna iga go-nayd muddo intee la eg ayay kugu qaadatay inaad waxbarasho heshid muddo dheer ma xisaabin karo in badan baan ku haminayey markaad ogaatay baan sheegaya ha markaan ogaaday way way fara badan tahay ilaa labaatankii sane u dambeeyeyba waxaan la harjadayaa inaan wax barto waayo ilaacadahaan dhagaystaa sidaydaba saxaafadda horta waan ku xidhanahay waana mahadsantahay saxaafaddu waata halkaa isoo gaadhsiisay ka waran burco oo kale baad ka timi n caqabadaha haysta dadka n qaba baahiyaha gaarka ka waran way fara badan yihiin guryahooda iska fadhfadhiyaan cidiba maxay hatay waxbarashana ma helaan qof sidaydan oo kale dee isagu isa soo khasba laakiin dadka indhaala way ku adagtay inay keligood socdaan ama dee noolaadaan ha saasaan reer iyo erge u sheegaya caqabaduhuna waa fara badan yihiin dadka maxay ta haystaa maxaad ku talin lahayd marka adugu waxaan ku talin lahaa in dadkaa loo naxariisto oo bulshadu maxay ahayd toy ay gargaar u fidiso iyo gacan halakan markaad fiirisay waxbarashada fahmaddaad ka haysatay ama dadka baahiyaha gaarka qaba inay waxbaran karaan inaysan waxbaran karin macnaha conceptiga ama ra'yigii aad ka haysatay iyo kana hadda ka haysatid ka warran anigu sidaydaba ra'yigaan ka haystaa dadka indhaal inay waxbaran karaan haddii wax la baro ayaan aaminsanahay oo sida dadka indhaha qaba ay iyagu maxay tahay xataa isu caawin karaan oo waxu baran karaan saasaan ka aaminsanahay kamaba aaminsanayn anigu dadka indhaal inaan waxbaba baran karin watay hadda marka kuu muuqatay ra'yigaaga si aad oo weyn waa dee qaar macallimiina hadda arkaa oo wax noo dhigayo indhala laba sano kabacdi haddaan noolaado inaan dadka indhaala maxay ahayd toy aan aan wax baro
guud ahaana dhegaystayaal waxaa maanta intaa ku eg barnaamijka gobaad oo aannu kaga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka waxaa soo jeedinaya anigoo ah leyle cabdi maxamed cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa igala qayb qaatay diyaarintiisa intaynu ku kulmi doono toddobaadka dambe nabadgelyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow ha yeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haatanna magaalada boosaaso dhallinyaro isxilqaamayaal ah oo wado mashruuc loogu magacdaray guri iyo geed ayaa magaalada boosaaso waxa ay ka samaynayaan goobaha muhiimka ah sida eerboorada xaafadaha magaalada iyo jidadka in ay ku beeraan dhir warbixintan waxaa magaalada boosaaso inooga soo diray wariyaha raadiyo ergo yuusuf cabdishire dhallinyaradan isxilqaamayaasha ah ayaa ka bilaabay boosaaso ololahan loogu magacdaray guri iyo geed kaas oo ilaa hadda lagu beeray boqol geed waxaana mashruuca loogu talagalay in lagu beero ilaa shan kun oo geed xaafadaha magaalada boosaaso dhallinyaradan ayaa qorsheynaya in bil kasta la beero boqol geed oo ka mid a tiradaasi mashruucan waxaa la filayaa in sanad gudihiis laga fuliyo magaalada boosaaso waxaana si iskooda uga shaqaynaya dhallinyaro isxilqaamayaala oo ku kala sugan xaafadaha boosaaso dhallinyaradan isxilqaamayaasha ayaa waxay iska aruuriyaan lacag kadibna hay-ad lagu magacaabo najax oo dhanaynta ka shaqaysa ayay u geeyaan kadib ayay dhirta siiyaan waxayna ku beeraan xaafadaha qaar ee boosaaso dhallinyarada guri guri ayay ugu wareejinayaan geedaha iyada oo lagala dardaarmayo ilaalinta geedkaasi ilaa boqol geed ayaa hadda ay ku guulaysteen dhallinyaradan inay ka hirgeliyaan xaafadaha magaalada boosaaso ee gobolka bari iyadoo qorshaha dhulka ay ka caawinayso dowladda hoose ee magaalada waxaa lagu beeray dhirta afar xaafadood oo boosaaso ku yaala oo ilaa hadda lagu bilaabay cabdulaahi cali cartan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada isxilqaamayaasha ee puntland ayaa u sheegay idaacadda ergo inay mustaqbalka rajeynayaan puntland oo wada cagaara wuxuu xusay hadafkoodu inuu yahay in magaalada boosaaso ay yeelato bilic fiican guriga geed waa barnaamij loogu talagalay in lagu dhireeyo guud ahaan puntland magaalooyinka waaweyn degmooyinka ilaa qandala caluula baargaal xaabo dhammaan deegaamada kaleeto bariga fog ah iyagoo dhallinyaradu inay saasoo kale isu abaabulaan qorshayaashaana hadda ilaa hadda si wanaagsan bay u socotaan hadafkuna waxa weeye puntland oo cagaar ah in dhallinyaradu ka shaqayso guddoomiyaha ayaa xusay in mashruucan dhiraynta ee hadda ay wadaan uu yahay mashruuc cusub oo bilowday sanadkan qorshihiisuna uu hadda socdo wuxuu xusay guddoomiyaha in wejiga labaad lagu dhiraynayo goobaha muhiimka ah ee magaalada sida wadooyinka xaafadaha dhex mara cisbitaalada iskoolada iyo garoonka diyaaradaha sida uu inoo xaqiijiyey guddoomiyaha isxilqaamayaasha ee dhallinyaradan dhiraynaysa boosaaso hormuudka u ah nuur axmed xirse oo ah khabiir dhinaca deegaanka iyo dhirta ah ayaa qaba in dhiraynta deegaanku ay ahmiyad weyn ugu fadhido wuxuuna sheegay in dhirayntu ay isbeddel weyn ku samayn karta deegaanka isagoo xusay in ahmiyad weyn ay dhulka u leeyihiin dhirta dhirtan waxay deegaanka ka bedeli kadhaa horta waa midda koowaade geed wuxuu leeyahay xididadiisu waxay leeyihiin geedka xididkiisu waa isku hayaa ciidda oo ciidda kale furfurankeeda waa ilaalinaya waxyaalaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah haddii roobab imaadaan maalan derbiga gidaarka ah oo dhisan biyaha intuu celin karo waxaa ka fudud laba geedoo la beero xididkooda intuu biyaha nuugi karo qaban karo oo daadadka iyo waxa kan iyagana way yaraynayaan masiibooyinka dabiiciga ah iyadana way yaraynayaan deegaanka waxay u yeelanayaan qurxin qurux bay tarayaan nuur axmed ayaa xusay in dhirta beeristeedu lagama maarmaan u tahay in lasii wado isku dheelatirka deegaanka dhammaan jiritaanada nool waxay si un ama siyaabo kale ugu tiirsan yihiin dhirta wuxuu sheegay hadda boosaaso dhadhaynta laga wado inay faa'iido weyn u leedahay deegaanka wuxuuna xusay habab tiro badan in dhirta tabarteeda habdhismeedkeeda iyo adkaysigeeduba waxtar badan u samayso deegaanka isagoo intaasi sii raaciyey ku beeridda dhir badan bay'ada ama deegaanka aan ku noolnahay bay muhiim u tahay agaasimaha howlaha guud dowladda hoose ee boosaaso maxamed jaamac cabdi ayaa sheegay in xaafadaha lagu wareejiyey dhirta qaarkeed ay kula xisaabtamayaan wuxuuna ugu baaqay inay la soo xiriiraan dowladda hoose iyo dhallinyarada isxilqaamayaasha haddii geedahaasi xumaadaan wuxuu xusay in dowladda hoose ay door weyn ka qaadan doonto sidii ay badqab u heli lahayd dhirtaasi wuxuuna dhallinyarada ugu baaqay inay sii horumariyaan dhirbeeristooda isagoo xusay doorka ay dowladda hoose hadda ka qaadanayso geedaha beeristooda dowladda hoose waxay ka saboodgaraynaysaa wadooyinkii laga bixin lahaa wadooyinkii la marin lahaa dhirta dhirtu ilaa kun geed baa qorshaysan sida hadda qorshuhu yahay tabari waxay doonto ha noqotee kunkaa geed waxaa laga kala taagi doonaa wadooyinka waaweyn ee laamiyada iyo wadooyinka shaaraxyada ah agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose ee boosaaso ayaa xusay in dowladda hoose ay dhallinyaradan shaqo ahaan garab istaagayso wuxuuna xusay in qoyskii geed la siiyo haddii uu ka soo hallaabo ay dowladda hoose ugu bedeli doonto geed beeran maxamed cumar axmed oo ka mid ah dadka gurigooda hortiisa lagu beeray geedka ayaa u sheegay idaacadda ergo inuu ku faraxsan yahay geedkan islamarkaana uu xafidi doono maxamed wuxuu xusay in geedka hadda u beeran ay qoyskiisa iyo isagaba iska saaraan xil weyn wuxuuna sheegay inay waraabiyaan oo ay ilaaliyaan xanaanayntiisa runtii geedka lagu beero gurigaaga waa in mas-uuliyad adiga kaa fuusho maadaama uu geedku uu tarayo magaalada bilicdeedii wux ka bedelayo waxaan diyaar u nahay inaanu dadka deegaanka haddaanu nahay inaanu ku shaqayno axfidno xanaanayno kii xididka wax ka gaaraanin oo dhimasho ku dhacdana aan la socodsiino dhallinyarada isxaqaamayaasha iyo dowladda hoose si loo bedelo oo loogu bedelo mid aan xididkiisu caafimaad qabo wuxuu sheegay in haddii geedkan uu dayac dhankooda ka yimid u qalalo ay qaadi doonaan mas-uuliyaddiisa guddoomiyaha isxilqaamayaasha ayaan wax ka weydiiyey cidda ku dabageli doonta waraabinta geedkan qoysaska ay siiyeen wuxuuna sheegay inay sameeyeen qorshe ay ku dabageli doonaan dhirtaasi guriga qofka iskale waa loo imaanayaa foomkana laga buuxinaya magaciisa telefoonkiisa magaca xaafadda inta geeda lagu beeray guriga hortiisa iyo nooca geedka lagu beeray saxiixa qofka mas-uuliyad inuu ka noqonaya berito haddii geedka wax ka noqdaan marka foomkaasaa laga buuxinayaa waxaana mas-uuliyadda qaadaya annagu mas-uuliyadda na saaran inta ka horreysa aanu shaqada qabeen waxa weye inaanu birtii aanu waxa weye diyaarino inaanu godkii qodno inaanu sibir sibirno inaanu nidaamkii geedka isagoo dhammaystiran ku wareejino yuusuf cabdishire redio ergo boosaaso
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow hayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
wili dhegaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyo ergo haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhalandhool ee aan uga hadalno halisaha tahriibka kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo aan uga hadalno halisaha tahriibka waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara barnaamijka dalandool oo ah barnaamij inta badan aan uga hadalno dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka waxaa maanta marti inoogu ah cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo ah wiil dhallinyaro ah oo haatan ka shaqeeya dukaan lagu iibiyo dharka jumladda oo ku yaala magaalada kismaayo cabdulaahi waxa uu horey uga tahriibay dalka isagoo u socdaalay maraykanka isagoo xilligaasi ka baxay dalka south africa sanadku markuu ahaa labada kun iyo shan iyo tobanka balse waxaa isaga iyo lixdan iyo sagaal dhalinyaro ah soomaaliya dib loogu soo celiyey sanadkii labada kun iyo toddobiiyo tobankii xilligaasi oo maraykanka uu soo celinayey dhalinyaradii sidii sharci darrada ahayd ku gashay maraykanka waryaheena axmed toronto ayaa soo wareystay warka horen waxau wax ka weydiiyey sida uu u tahriibay iyo marxaladii uu xilligaasi maray may aniga barnaamijka markayga soo dhow igu jiray oo nolosha soomaaliya ka bedelna raba inaan sameeyo mar walba taasa igu qasabtay marka alxamdulillah haddii kenyaan aaday labada kun iyo sagaalkii laba sana meeshaas joogay kan ka wareegay south african u wareegay xaggaan ka shaqaystay xaggaana ka baxay anixmayan ka baxay waa gartay south africa markaad tagtay maadaama aad shaqa heshay aad ganacsi samaysay maxaa kuu kalifay inaad latin america aad tahriib aad maaragtay ku marto ood maraykan ku gasho horta nolosha south africa tan soomaaliya ka fiican lacagtaas yara laga samaynayo markii laga soo gudbo sababtoo ah meesha riskigeedaa sarreeyo haddii aan ka soo laabto luqadda qalaad dhibaatooyinka dadka lagu haya shacabka soomaaliyeed lama koobi karo marka waa meel khatare oo aad inta badan naftaada aada ku aamini karin marka mar walbana markaa noloshito kasii fiican baa raadinaysaa waa gartay marka goormay ahayd goortaad south africa ka baxday labada kun iyo shan iyo tobanka maxaa kugu dhaliyay xilligaas inaad tahriibto
markii hore waa in barnaamijkan meesha un horta socdaalka meesha ugu fudud laga bixi ahayd marka laba unbaa labaa la aadayay yurub iyo waxaa la aadayay maraykan maraykan iyo yurub baa la aadayay marka north america aniga markaas doorbiday sababtee xagga nolosha kaga fiican yurub marka la feeriyo yurub ceeraa la qaataa anigana south africa waa shaqaysanaya marka waxaan doorbiday meel aan shaqaysan karo dukumentin aan ka heli karo marka taasaa keentay inaan dhinacaas north america u fikiro waa gartay lacagtii ugu horreyseed ku baxdo eed ku tahriibto meeqay ahayd qiyaastaadii dhowr iyo toban kun ay ahayd hadda lacag cadidana markaas aan boogi qalin ku qorinaya ma jirin waxaan south africa mar walba dee qaaradan qaarad qaarada ka gudbaysaa waxaa ku qasban tahay mar walba dhowr wadaa lagu maraa dadaa maraakiib ku tago dadna diyaaraday ku tagaa laakiin tan ugu fudud ay ku tegayeen diyaaraday ku baxayeen marka diyaaradaasaan ku tagay ilaa iyo latin america
maya intaas kale tolo waxaa waaye waa furataagtaag iyo isfahan migratiinadii iyo qolyahaas iyo muqalisiina ku wadaayo laakiin brazil waxaa lagu galaa baasboro forgery oo buga lagu sameynayo marka kuwaasaan ku galnay baasbor south africana weyn iyo mid kaloo nanibian iyo waxaasaa lagu galaa iyo kuwa european oo feg iyo waxaasaa lagu galaa waan gartay kadib xagee usoo gudubtay dalka la dhaho beru beru aad tagaysaa kadib ecuador ecuador colombia kuugu xigto colombia waa meesha xoogaa carqalada yar laga had gaadiid adduunkan la raaco aanan raacin maba jirinbu diyaaradu waataan ku tagnay basasaa jiray mootooyinaa jiray farda bodhor aan ku gudubnaa jiro lugaa jirtay doonaa jirtay gaadiid adduunkan saaran oo aanan raacin inta aan socdaalkaas ku jiray ma dhicin markaa xitaa brazil gudaheeda joogtid oo tigidada gudaha aad ka soo jiranaysid talen dhulkoosaa maraysaa marka gaadiid adduunkan la raaco aanan raacin hadda maba jiro laba bilood ay igu qaadatay junaan ka baxay brazil agosto afarteediiaan galay mexico oo borarkaan ka gudbay maraykan galabkaan gelayay dhibaato dhoocey dhalinyarada marayaan wallaahi niyo waxyaalihii ugu badnaa afar maalin aan soconay oo lugeynaynay xeryo kala duwanaa maraysaa meesha miisaan badanaa ku luminaya cunto xumaa jirto nolol adagaa jirto laakiin badaa dhex maraysa badaa maraysaa webiyaa maraysaa buuraa ku lugeynaysaa dhuur duur jangal oo cidlo ah ku lugeynaysaa riski walbaa kaaga imaan karo laakiin waxaasoo dhan annagoo og aan fifty fiftyga qaadanay laakiin waxyaalaha riskiyo badan aad ku xisaabtami imaan karo meesha sababtay hadda dalka lagu lugeeya waa colombia banama dhexdooda wakhtiga iniga aan lugeeyey intii ugu horreysana ee lugeysay oo afarta maalin aan lugeynayay annaga markii meesha aan buurta isu soo dhaafnay subax wanaag subax wanaagsan oo afka isbaanishka ay nagu dhaheen waa isdhaafnay ilaa sharkooda wuuna dhaafiyey marka kuwaasoo kaleeto laa wax walba ka- kala kulmi kartaa boodharka marka waa adag yahay baa la dhahaa sidee baad uga gudubteen meeqa qof baasay ahaydeen markaas maya boodarka wuxuu adagayaa markaa derbiga ka boodaysa laakiin annaga annaga amigrashka isku dhiibnay marka qofku wuxuu ku adkaadaa markii uu asaga is- uu derbiga ka boodaayo uu rabo inaan la qaban uu rabo gudaha inuu galo laakiin annaga immigrationka borderkan u tagnay waxaan dhahnay nabadgelyo doonaan nahay immigrationkaas markii lagu lagu geeyo aniga taxisaan ka galay anoo doorbidaayo waqtiga inaan soo u soo gaabto mana dhicin laakiin qadar rabbin baa jiray Eh, taxisaan ka galay taxi markii aad tagtid dadna meesha maxkamadooda ay ka bilaabanayaan qaarna waxay dhahaan transfer oo lagu gudbinayo xarumarka lagu qaadaa dalka ilaa weyn yahay kontakasisteedaa lagu qaadaa marka meeshii kuu soo baxdo marba dadkeeda meeshii dad dhiman yihiin oo migrajkas ay dad rabaa inay geeyaan inta badan marka annaga waxaa noo soo baxay taxi markii aan siddeed habeen joogay waxaa ii soo baxay transfer oo la ii qaadayay miami gobolka florida marka xagga maxkamadaheygii iyo waqtigeygan ku qaatay xaggan layga soo celiyey waxaan ku xirnaa sanadii toddoba bilood sagaal iyo toban bilood ilaa laba bilood aan sii socda adiga isku celis taqriiban waa laba sano may la dhaqankooda wuu fiicnaa la dhaqankooda wuu fiicnaa waqtiyo xitaa waxaana soo maray rabadaane oo cunooyinkeena waqti si fiican oo lagu baalkeenayay burkeena suxuurteena aan helaynay salaadeena taraawixda meeshaan ku tukanaynay cisho iyo maqribka ee waqti fiicana la siinayay macnaha diinteena free aan waxyaalo badan oo aan u fiicnanaa noo fiicnaa jira cunnada daawada adoo mar waxaa jira waqtiyo break oo banaanka la isu soo saaro xeryaha markaa ku xiran tahay ee taasna waxaa la isu siiyaa break banaanka inaad aalamiito heshid si excess aad meesha aad ugu stress garoobin qofka markuu mareykan meesha ka galo maxkamadihiisa saddex weji uu marayay wejiga koowaad labaad iyo ka saddexaadoo go-aanka lagaga gaarayo ka saddexaad markii go-aanka lagaga gaaro haddii markaas aa u qalantid in sharci lagu siiyo sharcigaa lagu siinayaa haddii aad u qalminna waa lagu diidayaa marka annaga anagoo noola diido oo aan sharciga aan helinbo waana la sii dayn jiray gudahana lagu dayn jiray shaqa- warqadaan qaadan la siin jiray shaqada leysankaa qaadan jirnay gudaha dadka loo sii daayo naga horreeyey marka dadkaas markii sha- intaas helaan qofkii rabana kanada u gudbi jiray kii rabana maraykan uu ku noolaan jiray marka waxaan ku dhan annaga maanta dalkeena xaaladiis waa loo jeedaa Eh, midda kaleeto le markaas waxaa jiray waxay dhahaan mandate oo isha markaas ay cusboonaysiinayeen warqado waxaa jira qaxootiga oo waxa- waxa- wuxuu u furnaa soomaaliya iyo syria iyo iyo ishek iraq ha ahaatee markaas soomaaliya iyo syria ugu sii badnayd soomaaliya waa loogu celiyey dadkii dadka ku- warqadaas ku joogay waa loo oo dib baa waqti loogu daraayay annagana waa in xoogna lagu soo celiya noqoto marka taasaa keentay Eh, wax iska quseeyena ma lehen laakiin adiga oo sideeda migrationka eh, maraykan hadduu mar dukumiintigaaga helo ama safaaraddaada ha u samayso ama qaab kale asaga foojir ha ku samayso mar haddii dukumiintigaaga la helo adiga dalkaas waa kala dhammaateen oo sharcina laguu diiday celisaa tahay marka taasaa keentay Eh, saf- eh, mar- horta waxaan wax walba combyuutarka ku jiraan wuxuu soo qaadanayaa feelkii maxkamadda lagugu diiday eh, maxkamadda sharciga ay kugu diiday wixii oo dhan dhammaystiran ilaa waraysigaaga waxaa meesha ku jiraan sawirkaaga meeshuu saaran yahay feelalkaasuu qaatay safaaradda soomaaliya oo la tagay maxaa laydinku soo qaaday sideed ku imaateen marka eh, soomaaliya amba bixinni ka war saqdhaxaa lagu xirxirayaa isma waali kartid haddaa iswaashidne baal waxaa jecla roogo saan lagugu duubayo sirata sabaashaa lagugu duubayo shiraace laba sidaayeelada geesaha laga soo qabanaya oon lagugu soo tuuraa adoo jajabanaya marka korkoo dhan ku jaban yahay oo saaid diyaaradda maanta markay hawada isbedesho waa taqaanaa marka hore kacay mar hoos u dhacaysaa adigoo jajaban korkoo dhan ku jaban yahay aad soomaaliya imaanaysaa marka waxaa ku qasbantaa inaad waxba dagaal aada samayn katiinada gacmaha waa dhiibanaysaa ma samayn karta xataa haddaa diidid jugxunaa kugu dhaceyso waxay u soo labisanayaan qolyahan ka hortago mudaharaadyada camal waa lasoo wada xirayaa saq dhexe qolalka meesha lan laga soo qaado annaga markii aan miyaami ku nool aan dib aan kugu laabto miyaami markaan joognay diyaaradaha xoogga dadka looga qaado waxay ka bixi jirtay dalka gobolka la dhaho louisiana ee garoon la dhaho alexanderia garoonkaasaa marka immigrationku gaar u yahay flight caadiya kama kaco flightdan dadkan xoogga lagu celiyo unbaa la ka soo kaco marka annaga meeshaasaa nala geeyey dad annaga baryaya asxaan lagu soo celiyey ma ahayn meeqa qof baa ahaydeen anaga waxaan toddobaatan ruux ahayn soddon eh, lixdan iyo sagaal rage iyo hal gabare ma idinkoo niyad san soo baxdeen oo isleedihiin waddankiinni baa tegaysaan horta walahi shucuur adag waa xaaladaas dib markaa iigu celi su-aashaas sababta waxaan sabirtay anoo xirxiran diyaaraddii saaran falay dheer oo dhowr so- toban saacadood so- eh, labaatan saacadood ku dhawaaday soo saaran iyo meeshii shalay anigoo baag yar wata aan kaga tegay lacagtii aan shaqaystay iyo noloshii aan rabayna soo waayey ma filanayn mana barnaamijkaygana kuma jirin Eh, tan rabbiya horta mar walba dadka qorshahaaga ka weyn Eh, hamigiisa ugu weyn ama inuu wax ka qabsado ama ilmihiisa keensado ama noloshiisa dambe uu ku noolaado dalkiisa waay waxaan annaga sawiranaynay tanna ku dhacday qadarka rabbi alxamdulilah sawirkana aan haysanay waxeeda annagoo dukumenti haysano soo shaqaysanay dalkeena ka shaqaysanayno ku noolaan doono taasaan sawiranahay marka ma fiilayn ba anoo gacmo maran inaan la soo celinayo xoogna laigu soo celinayo habeenna kuma seexan hase ahaate hadda meel meeradda aan ka shaqeeyo haddaan waraysiga kugu siinayo aan ka shaqa bilaabay waa ku ladanahay horta dalkaaga haddaad soo laa- ku soo laawatid marwalba dalkaagaad joogtaa ha kuu fiicnaada ha kuu xumaada wax kuu dhaamaya ma jiro marka eh, qalka- dalkana allah naba siiyo anagana waxaa waa xaq allah na tuso aad ayuu u mahadsan yahay eh, waryaheedna axmed toronto oo la hadlayey cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo ah wiil dhalinyaro ah oo haatan shaqo abuur fiican ka samaystay magaalada kismaayo waxaanu ka ganacsadaa dukaan lagu iibiyo dharka jumlada barnaamijkii dalandool oo idinla socodsiinaya cabdifataax maxamed mukhtaar dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkan oo kale ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo amaano allah
shubanku waa wax wasaqa la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaqa sida saxarada oo kale eh, in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii eh, sidaas oo kale wasaqda daqsigoo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan eh, cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in iyadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo Eh, maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan yahay oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay ay- ay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto een, nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
haddii aad doonayso inaad nagala qayb qaadato barnaamijyada ka baxa idaacadda ergo waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee labada kun iyo labaiyo tobanka haatana dhegaystayaal waxaa istuudiyaha igula soo biiray cabdixamiid Eh, cabdixamiid soo dhowow eh, waxaad inooga warbixisaa eh, dhegaystayaasheenna fariimaha ay inoo soo duubeen iyo waxyaabaha ugu badan ee haatan ay ka hadlayaan
waad mahadsantaha cabdifatax Een, haddii aan fiirino cododka ay dadka noo soo duubayaan een, wa- weli waxaa ka jira waddanka biyo la-aan iyo biyo yari Een, ah, inkastoo ay jiraan dad een, een, ah, roobab helay oo meelo kala duwan joogay oo beryahan intii beryihiin een, lasoo dhaafayay oo roobabka helayay haddana weli inta badan meelaha waxaa ka jiro een, abaartii een, sidii bay u kulushahay cimiladii een, dhibaatooyin maxaa iska jiro oo een, biyo la-aan waan gartay waxa ugu badan ee marka ay ka cabanayaan haatan ee taagan waa maxay dabcan waa biyo la-aantaas ama biyiridaas oo dadka inta badan ku qasbay inay hayaamaan inay barakacaan dad qaarkood xoolo dhaqatadii inay xoolahooda guwaayaan beeraleyd in sidoo kale ay saameyso beerihii inay saameyso biyo la-aantii marka hadalhaynta ugu badan waxa waaye biyiridaas meelaha ay roobabka ka da-een ilaa iyo hadda oo aada carabaabi karayso oo dhageystayaasheenna ay kasoo hadlayaan
meelo kala duwanaa jiray oo dad noo sheegeen in roobkii guuga uu bilowday
marka cabdixamiid maxaa kaloo jiro waxaa kaloo jiro oo dad ka hadlayeen shuban biyood oo ka dilaacay meelo kala duwan
haatanna waxaanu eegeynaa codadka ay dhegeystayaasheena inoo soo duubeen asalaamu calaykum magacaygu waa abraahim maxamed ciise waxaan kala soo hadlayaa degmada awrlaha ee gobolka mudug halkan waxaan ugu haysata biyola-aan baahsan iyo xaraar waxaa ka jidha baahi biyood raadiyo ergo waxaan rabaa inaga gudbisaan ergadaas biyo xaraara ee caruurihii iyo dadka waayeelka biyo la-aan xaabaa ku haysata dadka abaaraha ka jira caradaas dowladda federaalka iyo maamulka galmudug imaamka fariin wadana odayaasha caalamka in soo xasuustaan biyo la-aan baahsan ayaa halkaas ka jidha webiyi musoolka waxaa naga noqon xaraar wasalaam ya asalaamu calaykum waa salaamaya raadiyo warku asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu leydhaa khadiijo cabdi waxaan ka soo hadlayaa golobka gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada cawla abaar ma qabno waa waxaan waxaan joognaa hadda gugu noo dilaacay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum ergo waan idin salaamay waxaan kasoo hadlayaa deegaanka haw meesha lagu magacaabo burkina faso halkaasoo aan waxaayadaa lagu aqoon halkaasoo ay ka jiraan abaaro baahsan baahsan kaladeesan habsi beer xaaluf la-aan haraas iyo baad kaloo aan la haysanba roobaba yaryar baa hadda nagu xurtay roobaba yar baa hadda biyo noogu horeysay waana cabdi waxoolihii iyo dadkiiba ku degay marka horta ilaahay baa raxmad hayo oo ilaahay hanoola soo hanaga soo gaadho dad maxaan ka codsanaha hay-adaha caalamiga ah inay inay naga soo gaadhaan si dhaqsaale inay naga soo gaadhaan burkina faso halkaasoo dad hanti ay isku urursameen oo dad bad fara badan oo u badan dad xoola dhaqata ah dad badan oo haddeer maxaan kusoo ururay meeshii kadib xagga iyo meesha lagu ho lagu ladhobuuq wado halkaasoo ay kasoo uga soo tageen roobkaa yar shalay da-ay oo baraago baraago iyo waxbay ku lahaayeen dhulkaasoo baraagihii wixdaa ka magay markaasi caalamiyaha naga suga magacaygu waa xuseen galli ismaaciil ismaan saama farax burundi baa ayaan dhawtaysna meel ka dhacayo isna jaban oo aan hadda dhaay asalaamu calaykum waayisraani radio del radio ergo magacayguna waa ayaan waxaan kasoo leeyaa degmada buura bardo waxaa ka jira degmada soob ayaa kalasiinaa taalla ayaa leenahay radio ergo farasigaa lagu dhiyay wanaagsantay radio ergo ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan kara weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
Thank you.
halka aad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo erga oo qaybihii ugu dambeeyey ee idaacaddeenna ayaynu soo gaarnay qaar ka mid a dhakhaatiirta ayaa qaba in xanuunada ku dhaca carruurta oo qaarkood dhibaato mustaqbal u keena carruurta ay sabab u yihiin tallaalka aas-aasiga ah oo aan carruurta la siinin ama aan loo dhammaystirin sida uu warbixintan inoogu soo diray waryaheenna faarax dubad qaar ka mid a dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in sababta carruur badan oo soomaaliyeed ay ugu dhacaan cudurro qaarkoodna ay u dhintaan ay tahay tallaalka aasaasiga ee carruurta oo aan la siinin laga soo bilaabo xilliga dhalmada cudurrada laga tallaalo carruurta sannadka ugu horreeya waxaa ka mid ah cudurrada qaaxada dabaysha xiigdheerta gowracatada cagaarshowga iyo kuwo kale doktor luul maxamed oo ah madaxa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in dhibaatada ugu badan ee carruurta ay la kulmaan ay tahay tallaal la'aanta awgeed waana wax badan oo lagu yareeyo ilmaha dhimashadooda tallaalka haddii marka tallaalkaas uu cunuga heli waayo waqtigii loogu talagalay waxaa dhacaysa inay cuduradii haleelaan qaarkood inay dhintaan qaarkood inay noqdaan ilmo oo curyaan ah qaarkood inay wax baran waayaan qaarkood inay indhaha beelaan marka waxyaabo badan oo waxaa la socota haddaana la sameyn dhibaato u ah caruurta iyo kadibna horumarka waddanka oo dhanba tallaalka caruurta labadaba waa noqon karaa horta ka hortag wuxuu u yahay qofkii qaatay inuu cudurkii ku dhicin dabargooyna wuxuu noqon karaa haddii ilmaha dhan wada qaataan in cudurka dhanba laga waayo adduunka marka taasna waa midda aadka ugu fiican oo cudurro badan oo halis waddanka adduunka ku ahaa jiray talaal ayaa lagu dabargooyey marka dabargooyna waa noqdaa waxaana waa noqdaa inuu cudurkii waddanka laga waayo wuxuu kaloo noqon karaa in cudurkii qofkii ku dhici lahay laga hortago haa tallaalka korriimada qayb weyn uu ka yahay inuu cunugan inta koro wax barto qof fiican noqdo si fiican u koro tallaalka sababta maxaa cunuga markuu xanuunsado nafaqa darro iyo inuusu waxbaro waayo iyo kulliyaa imaanaya marka korriimadiisa jir ahaan imadiisa maskax ahaanba tallaalka waa ku xiran yahay waxyaabaha ugu badan oo cunug ku dhaca cudur kasta wixii uu keeni jirto cudurkaa ku dhacay tibiyaday ku dhacdo waxay noqon kartaa inay meningitis iyo waxa keento inuu cunuga u dhinto inuu cunuga u naafoobo uu noqdo cunugaan soco karin curyaamay istaagi karin jadeecadoo kale waa la mid dhimasho badan ay leedahay kuwa ka badbaada dhimashadan indhaha ayaa ka dhaco
dhakhaatiirta ayaa aaminsan in cudurro badan oo laga hortagi karay ay saamayn ku yeeshaan carruur badan kaasoo ka caawin kara inaysan ku dhicin cudurradaasi doktor cabdifataax sharqaawi oo ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada garowe kuna takhasusay caafimaadka carruurta waxa uu sheegay in tallaalku uu ku fiican yahay qaabka hortaga in loo siiyo carruurta kun iyo toddobiyo tobankii waxaa dhacday waxaa la yidhahdo misles outbreak in jadeecadu ay aad u gaar ahaan gobolada puntland halkan aan ka hadlayno garowe inuu aada u badnaa weliba in jadeecadu fara ba-an ku haysay outbreak markaan leenahay waxaa loola jeedaa waxaa dilaacay markaan leenahay in kaysaskii la arki jiray tusaale ahaan haddii aad asbuucii arki jirtay saddex k saddex macnaha bukaana oo jadeeco qaba waxaa halkan waxaa dhacaysay inaan aragno normally wey taasu laakiin aan arkaynay ilaa labaatan qof wax ka badan oo asbuucii ku imanaya ama shan iyo toban qof wax ka badan oo jadeeca qaba marka way badnaayeen hadda ruuxeeda way jiraan kaysas dad yacnaha waxyaala tallaal wax tari lahaa magaranaysa haddii la siin laha horey loo tallaali lahaa aanay ku dhaceen wayna soo maraan haddeerna way jiraan horeyna way u jireen waxaan qiyaasaya haddii aan isbedel iman ama dadka waalidiinta iyo dadka kale mas-uuliyiinta ah ee caafimaadka dadka healthcare providerska la yidhaahdo ama dadka wasaaradda caafimaadka ha noqoto ama cid kasta oo mas-uuliyaddaasi ay saaran tahay aysan kor u qaadin wacyiga bulshada in ay jiri doonaan sidee ku ogaatay marka in inay jiraan
tusaale ahaan waxaa jira hadda hadda waxaa noo jiifa qeybta caruurta oo kale waxaa noo jiifa ilmo wuxuu qabaa t b meningitis t b meningitis markaan leenahay waa waa qaaxada maskaxda ku dhacda haddii ilmahaasoo kale uu qabi lahaa horey loo siin lahaa tallaalka waxas uma sahlanaateen in ay ilmahaas uu lasoo dhuldhaco t b daas ay maskaxda gaarto
su-aal si gaara adiga kuu khusaysa ee bishii ama labadii bilood oo kaleeto imise caruura ayaad digtoor ahaan qaabishaa tallaalka ayaa carruurta sidoo kale ka caawiya korinta jidhka iyo garaadka taasoo ay dhakhaatiirtu sheegeen inay aad u yar tahay in xanuunnada halista ay ku dhacaan haddii ay ku dhacaanna ay saamayn badan oo dhanka caafimaadka ku yeelin doonin carruurta la tallaalay waalidiin badan ayaa aaminsan in haddii carruurtooda ay tallaalaan ay dhibaato ka soo gaadhayso inkastoo aysan caddayn sababaha ay sidaasi u rumaysan yihiin faadimo cali guuleed waxa wiilkeeda oo afar sano jira oo ay jadeeco soo ridatay ku haysaa cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka waxayna sheegtay in wiilkeedu aysan tallaal siinin weligeed talaalka waxaan aaminsanaha inuu ilmaha iga dilaayo isla aaweed aan ku talaalin saas la aaweeda jadeecadana iga dhacday marka hadda isbitaalkeeda keentay caafimaadkiisa ka waran caafimaadkiis alxamdulilah dooraashana aaday igu dadaaleen cunugana wuu igu caafimaaday maxay kuu sheegeen dhakhaatiirta marka markaad inta timid canugaaga jadeeca uu hayo talaalna aadan siinin waxay ii sheegeen talaalka inuu fiican yahay oo toddoba cudur uu difaacayo ay markaas uu fiican yahay inay ilmaha kaleentana aan talaalan doono gabdho dariskeyga ahaa igula taliyey iyo dad kaleento wacyigelin ah haddii marka hore talaalka aad ka aaminsaneed in caruurta uu kaa dhibaateynayo hadda sidee ugu dhiiranaysaa marka in cunugaaga aad talaasho markaan arkay cunugeygaoo xaraarugaayo amaba dhibaato badan oo soo gaartay markaasaana isku dhiirigeliyay inaan ilmaheyga talaasho saas la aaweed doctor cabdifataax sharqaawi ayaa sheegay in waalidiinta ay ka siman yihiin tallaal la'aanta carruurta haddii ay joogaan miyi iyo haddii ay joogaan magaalaba taasi oo sabab uga dhigay fahamka ay ka qabaan caafimaadka waxaana uu sheegay in bil walba uu qaabilo carruur cudurro laga hortegi karo ay hayaan markaan leenahay markaan leenahay caruurtu waxay ku xiran tahay xilliyo xanuunadu way kala duwan yihiin tusaale ahaan respiratory tract infections oo upper lowerka iyo upperkaba cilmihii in samabadii yacnahaba ugu badan inta hadda aragno xanuunada infectionska ku dhacaya tusaale bronchitis oo tights media waxa la yidhaahdo bronchito af soomaali ku dhahaan i think kelmadda ayna talyaani tahay dhagaha oo kale ilmihii inuu magaranaysaa qarxaan ilmihii in magaranaysaa qumankii oo kale inaan aragno wax le franchitis oo kale marar waxaan aragnaa tvda ruuxeedii marar kale waxaa laga yaabaa inaad aragteed nemonia oo iyadoo aad u halis badan nemonia qaar jeex ba af soomaali lagu dhahaa marka caruurtan aragno qiyaastii waxay ku xiran tahay hadba mataqaanaa waxay ku xiran tahay hadba seasonka mar baa jirta aadan tiradaysan aad u badnayn caruurta oo dadka waaweyn aad xanuunsan yihiin mar ilmihii baa badan marka caruurta tusaale ahaan aan qiyaas ahaan waxaan dhihi karaa soddon afartan qiyaastii baan dhihi karaa bishii oo kale ha gaar ahaan waxaan ka hadlayaa had qayb walba isbitaalka oo kale waxaa laga yaabaa tiro intaa laakiin xarunta caafimaadka ee brifatka ana sidaa in la eg ha marka boqol qof isu geyn bishii oo kale faarax dubaad raadiyaha biniaadnimada ergo laascanood
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allaha yow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydi erga waa